faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooroon madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug beesha caalamka oo ugu baaqday maamulada jubbaland iyo puntland inay ka qayb galaan shirka magaalada muqdisho dhowaan la filayo in lagu qabto guddiga joogtada ee golaha aqalka sare oo maanta la horgeynayo qodobo muhiima dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dishay saraakiil ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo amaro lagu soo rogay dad u dhoofaya dalka britain intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegeystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tihaysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiya taarikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad sanada labaatan labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada iminkii haatan warkii oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu gaaro magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug halkaas uga furmidoo- uga furmi doono shirka dhuusamareeb tree ama shirka dhuusamareeb saddex agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa xaqiijiyey safarka madaxweynaha ee magaalada dhuusamareeb iyadoo la tixraacayo dadaalada socda ee la xidhiira dowlad dhisidda iyo sidii loo xoojin lahaa wadashaqaynta ka dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka horena ah loogu horena loogu sii dhaqaajin lahaa wadahadaladii socday ayuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u safri doonaa berri magaalada uu maanta u safri doonaa magaalada dhuusamareeb si uu hogaamiyo wareegga labaad ee shirka wadatashiga ayuu yidhi madaxa warfaafinta xafiiska madaxweyne farmaajo inta ka in waa ka hor inta uusan u safrin dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad waxa uu kaga ha- khudbad uu kaga hadlaya arrimaha doorashooyinka u jeedin doona xildhibaanada golaha shacabka waxaa si weyn loo hadalhayaa waxa uu madaxweyne farmaajo u sheegi doono xildhibaanada golaha shacabka waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu dalban doono in loo kordhiyo wakhtiga magacaabista ra-iisul wasaaraha guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ayaa maanta la horgeynayaa qodobo muhiim ah waxaa maanta shir waxaa maanta jira kulan uu yeelanayo guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sida lagu sheegay fariin loogu diray xubnaha guddiga ajendayaasha kulanka maanta guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ayaa ka kooban saddex qodob oo kale ah warbixin kooban documentary oo la xiriirta waxqabadka aqalka sare intii u dhexaysay sanadii laba kun toban iyo toddoba iyo laba kun iyo labaatan hadal jeedinta guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo muddaynta dhageysiga warbixinada doorashada waa doorashada dalka sanada labaatan labaatan labaatan koob iyo labaatan oo golahu uu ka dhageysan doono guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ah dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay saraakiil ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamo ka tirsan kuwa danab ee xoogga dalka soomaaliya ayaa maalinimadii shalay waxay weerar ku qaadeen degmada kuntuwaare ee gobolka shabeellada hoose waxaana ka soo baxaya faahfaahino dheeraada iyagoo halkaasna sida la sheegay kala wareegay al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in weerarkaasi lagu dilay saraakiil ay ka mid ahaayeen madaxii jugta culus ee gobolka shabeellada hoose maxamuud axmed gaboobe raage oo loo yaqaanay daarikh madaxa maaliyadda kuntuwaarey khaalid cumar sariic iyo madaxa maxkamadda kuntuwaarey iyo deegaanada hoos yimaada muxsin sheekh cali iyo madaxa jabhadda ka howlgasha kuntuwaarey salaaxudiin warar la helaya ayaa waxay sheegay waxay intaa ku darayaan ciidamada danab ay howlgal kala duwan ka wadaan xaafadaha iyo deegaanada hoos yimaada degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kale ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka al-shabaab oo ku aadan sheegashada dowladda soomaaliya waa sheegashada saraakiisha dowladda soomaaliya ay ku sheegeen inay laayeen ama dileen askar ka tirsanayd waa rag ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab weli dhegeystayaal waxaad la socotaan raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad naga dhegeysanaysaan magaalada cadaado halka magaalada dhuusamareebna aad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibar magahertis oo aad ka dhegeysataan magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhow dhow caalamkao dhanna waxaa si toosoo nagala socotaan aaladda aan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com beesha caalamka ayaa ugu baaqday maamulada jubbaland iyo puntland inay ka qayb galaan shirka magaalada muqdisho uga socda guddiga farsamada doorashooyinka oo horey loogu heshiiyey shirkii magaalada dhuusamareeb war ka soo baxay beesha caalamka ayaa walaac looga muujiyey ka maqnaanshaha shirka maamuladaasi beesha caalamka ayaa sheegtay in doorashada soomaaliya ay ka hartay saddex bilood oo keliya loona baahan yahay in si weyn loo ilaaliyo wakhtiga doorashooyinka hawsha guddiga farsamada ee loo xilsaaray inuu kasoo baaraandego soona diyaariyo talooyinka hanaanka doorashada ay madaxdu isla gorfayn doonaan ayaa laga maarmaan u ah guusha shirweynaha laga sugayo ayaa lagu yidhi warka beesha caalamka ka soo baxay waxaa intaasay kusii dareen waxaan ka walaacsannahay in qaar ka mid ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka aanay weli guddi u soo dirin wakiiladooda waxaanu ku boorinaynaa in wakiiladooda ay u ogolaadaan inay ka qayb qaataan hawsha guddiga oo durbo la bilaabay in inta ay sii wadaan wadahadallada ay kula jiraan hoggaanka dowladda federaalk soomaaliya si loo xaliyo arrimaha weli taagan warka beesha caalamka ayaa kusoo beegmaya xili maamulka puntland iyo jubbaland xubnihii ka socday aysan ka qaybgelin shirkii dhowaan muqdisho uga furmay guddiga farsamada ee kabaaraandega doorashooyinka dalka kusoo foodale markaana akhbaaraadka dibadda dhegeystayaal maraykanka ayaa gacanta ku dhigay shidaal malaayiin doolara oo ay leedahay dowladda iiraan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay la wareegtay afar margab oo siday shidaal laga leeyahay iiraan islamarkaana kusii jeeday dalka venezuela waa shixnadii ugu ballaarnayd oo shidaal oo maraykanka gacanta ku dhigaan ku dhowaad hal dhibic hal milyan oo fuusto oo shidaala ayaa gacanta lagu dhigay iyadoo oo gacanta gacan laga helayo wadamo saaxiibala maraykanka sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda maraykanka dowladda maraykanka ayaa sheegtay in maraakiibtan ay jebiyeen cunaqabataynta maraykanka ay iiraan kusoo rogeen safiirka iiraan u fadhiya dalka venezuela ayaa sheegay inaysan jirin maraakiib shidaal sida oo ay iiraan leedahay oo gacanta lagu dhigay garsoore ku sugan maraykanka ayaa soo saaray warqad lagu soo qabtay shixnadda shidaal ay saarnayd afar markab kadib markii dowladda maraykanka ay kiis u gudbisay maxkamadda bishii aanu soo dhaafnay bayaan ay soo saartay wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa lagu sheegay inay ku guulaysteen gacan ku-dhigidda shidaal malaayiin doolara oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka iiraan ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa ayaa ah laan ka tirsan ciidamada iiraan kuwaasoo maraykanka u aqoonsan yihiin inay yihiin urur argixiso hantida la qabtay ayaa waxaa iminka gacanta ugu jirta maraykanka ayaa lagu yidhi bayaan iyadoo aan wax faahfaahina laga bixin ama ha laga bixin goobta maraakiibtaasi lagu qabtay amaraha ayaa la duldhigay dadka u dhoofaya dalkaasi britain laga bilaabo maanta oo sabtiya dadka ka imaanaya waddamada faransiiska ee tegaya u k iyo dalal kale oo dhowra ayaa ku qasbanaan doona inay iskarantiilaan muddo afar iyo toban maalmooda dhammaan dadka safraya oo ku jiraan muwaadiniin u k a waxaa laga doonayaa in halka ay degaan ama ka degayaan britain meeshaas oo ah halka ay isku karantiiri doonaan haddii ay diidaanna warbixinadaasi ku buuxiyaan foomka lagu ganaaxi doono dadka aan iskarantiinin ayaa iyaguna lagu ganaaxi doonaa lacag u dhiganta kun bown oo gudaha eglana wales iyo waqooyiga ireland halka kuwa ku sugan scotlandna lagu ganaaxi doono afar boqol iyo siddeetan bown waxaana sidoo kale jira ganaax dhan shan kun oo bown oo laga qaadi doono kuwa sida joogtada ah u jebiya sharcigaasi waa iskuday waa isku dayi kartaa inaad u k tagto ka hor inta uusan sharcigaani dhaqan gelin balse waxaa loo malaynayaa in in ka badan kun waa boqol iyo konton kun oo dalxiisayaal u k u dhashay ay haatan ku sugan yihiin faransiiska waxaana la filayaa inay tan ay sababto kumanaan kun oo buux dhaafiya magaalooyinka dalkaasi warkiisu wax dhegeystayaal oad kala socoteen si toosa raariyaha cadaado xaruntiisa koowaad ee magaalada cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka dhegeystayaal iyo idhusamaree waad naga dhegeysanayseen siddeetan iyo siddeed dhibic cibir caalamka oo dhanna waxaad nagala socoteen barta aanu ku leenahay internetka e w w dot radio cadaada dot com intaa warkan warka xiga ku kulmi doono dhegeystayaal waa anigii haashim yare oo idinle sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
fariin muhiima badanaa inta qashinka kuu jira ayuu cudurka kuu jiraa ka hortaggu wuxuu ka habboon yahay daawaynta ilaali nadaafadda deegaankaaga si looga fogaado cudurrada faafa ha noqon mid cudurka ku abuura gacmihiisa nadaafadda deegaanku waa horumarka bulshada haddii aadan awoodin inaad nadiifiso hareerahaaga ha ku qubin qashinka hareerahaaga bulshada waa inay ka durugtaa meelaha ay daadadku marayaan bulshada waa inay iska hagaajisaa musqulaha si looga fogaado in cudurro ka dilaacaan in si dhow loola socdo nadaafadda musqulaha waxay ka hortagaysaa faafidda cudurrada in la isticmaalo agabka loogu talagalay nadaafadda musqulaha sida kaloriin ama dambas waa in bulshadu iska karkarisaa biyaha si ay u cabaan biyo nadiifa biyaha gala balliyada waxaa ka dhalan kara kanaaco haddaan la daaweyn taasoo sababi karta cudurka malaariyada daadadku waxay sababi karaan cudurrada faafa haddii aan loo diyaargaroobin gacmahaaga si wanaagsan iskaga dhaq intaadan cuntada cunin ama aadan gurin ka hor hooyada nuujinaysa waa inay si wanaagsan gacmaha iskaga dhaqdaa ka hor inta ayna nuujin gacmaha si wanaagsan iskaga dhaq kadib markaaad carruurta saxarada ka nadiifiso ama aad qashi aruuriso soo gudbinta fariinta waxaa iska kaashaday hay-adda baaha iyo raadiyaha cadaado
ururka badbaadinta haweenka iyo carruurta soomaaliyeed ee s w c waa urur aan dawli ahayn oo ay dumar hoggaamiyaan kaasoo doonaya inuu nolosha haweenka wax ka beddelo isagoo u maraya barnaamijyadiisa badan s s w c wuxuu awood siiyaa haweenka kana caawiyaa inay kasbadaan daqli iyaga soo gala oo aysanna ku tiirsanaan caawinaad islamarkaana ay noqdaan dad ay carruurtooda ku daydaan barnaamijyadan waxay sidoo kale kaalmo siiyaan haweenka dhibanayaasha u ah tacadiyada ka dhanka ah dumarka iyagoo baraya xirfado ay daqli ku heli karaan sida harqaan iyo farsamada gacanta s s w c wuxuu dumarka ka caawiyaa inay qoysaskooda iyo bulshadooda helaan mustaqbal wanaagsan inta lagu guda jiray cudurka covid sagaaliyo toban hooyooyinka gabdhaha waxaa saameeyey dhibaatooyinka ama noocyo kala duwan oo tacadiya bulshada u geysanayaan ama dhacdooyin kale oo ka dhaca qoyska dhexdiisa s s w c waxay hubinaysaa inay bixiso adeegyada oo la siinayo hooyooyinkai gabdhaha inta lagu guda jiro cudurka halista xarunteenna way furnaan doontaa waxayna diyaar u tahay inay siiso adeegyadaasi oo aannu badbaadinno kuna celinno badqabkeenna si ayna u nabadgalno oo aan uga shaqayno taxadarka bulshada iyo kala fogaanshaha bulshada si looga fogaado halista infekshanka si aad u hesho faahfaahin dheeraada oo ku saabsan shaqada s s w c fadlan booqo w w s s w c xariijin som dot com waxaad leedahay awoodda aad qoyskaaga ugu hagi karto nolol wanaagsan